bihima la ibhaamiyey lidkhulki waa sababtuna khilaafka laysku khilaafsan yahay fii asbaabii asbaabta jarxigu leeyahay ee dhici karta ruux inuu ku jiraaxeeyasa waxaan dee taariixba lagu tirinahaynba warubama waxaaba kaloo dee samay sii tafsiil un ufiitay ama adkayn une waxaa la arkaa istaksira in laga fasiritaan dalbo aan la fasiritaan la dalbo aljarxu jarxigii macnaha in la fasiro lasii cadeeyo in laba dalbo min aljaarixde si jaarix ahaa lagaba dalbo markaas falam yaqdax ee waxa uu sheegay ee sababi aanu lam yaqdax aanu dhaawicin dacniin raawigaba kamaa fasara si uu kuba fasiray hu jarxigii uu raawi saraaxeeyey shucbata shucba uu ku fasiray biraqdi erin uu eryayey oo si xoog le uu eryayey un faras ama daaba uu fuusanaa sama waaye erintaas iyo raqbiga waxaa ka laasimaya ee dee xaggii xadiidkii uga imanaya muxuu yahay erin ama dedesin si xoogla u eriyo uun faras uu fuusan yahay haadaa haddaba arrinkan aan sheegnay xagga tafsiilka labadooda la kala qaadaa alladii kii weeye calayhi korkiisa uu ku sugan yahay xufaad اlasr xadiidka aimadiisii ka shaykhay صaxiixi صaxiixa labadiisii sheekhba weeye bukhaari iyo muslim oo ma ahli nadar dadkii fiqhiga iyo usuulka ama xagga ee nadarka iyo ijtihaadka wehelka ahaa dhinacaa fiqi ahaan macod iyagoo iyaguna qowlkan raajix yeelay bal afarta bayd waan israaciyo afar baydoo isku xidhan walow sheekhu raximah اllahu tacaala aqwaasi uu midun inoogaba soo dhigtay meesha jiray oo uu deekaa uu ku tiriyey inuu saxiixayay ama culimmadu ay saxiix yeeleen ee uu bukhaari iyo muslim iyo ahla nadarna uu kaba soo naqliyey waxa ay tahay oo imika aynu soo marnay raawiga wuxuu ugu sugnaanayaa cadaaladnimo ama wasfigii cadaaladnimo in la taskiyeeyo oo laba shaksisaynu soo marray ay taskiyeeyaan ama mid keliyiiba oo dee halkan la aqbalayo qowlkiisa uu taskiyeeyuu yidhaah waa cadli ruuxaasi taas waynu soo marray marka maxaa imika tadna ay tahay bal haddaba in taskiyadii taahay noogu sugnaateen markan ruux cadaalad loo xukminayo ama la jaraaxaynayo laba xaalaad sallay dhacda midi waa in isagoo wixii ay mutlaq yihiin unoon la tafsiilin cadaaladii loo xukumo ama jarxigii oo laydhaa dee hebel waa daciif sa in badan aan kutubtaba iskaba aragno ee ama culimadii laynooga soo naqliyo ama laba yidhaaho hebel waa ruux cadli ah waa ruux siqo ah lagu kalsoon yahay ama martabo ka yar hoosaysaba ha loo xukumo laakiin tacdiil keenayseen wax kale laakiin aan la raacin oo sidaas iyo sidaa iyo sidaas baan u idhi waa majruux ama asbaabahaas baa aanu idhi waa cadli unu taskeeyey iyadoonay la socon taasi waa xaalo waana jarxiga ama tacdiilka ay kaba cabiraan waa mubham oo kale oo macnaa lama tafsiirin oo lama sheegin xaalo labaad waxa weeye waa iyadoo ruuxii la yidhaaho waa siqo sababtiina la cadeeyo wixii siqanimadan ugu xukumay ama sababtii siqa tacdiilkaas ama taskiyada waa la yidhaah waa daciif sababtii dacfigan loogu xukumee loo daciifiyeyna la sheego bal marka labadaba sababtooda la cadeeyo wuxuu cadyi ninkuna eher uu yahay tan wax caaridaya hadduu jiro way noo dambaysaa masalada waa la aqbalaya laakiin hadday dhacdo weeye imika halkan tacdiilka iyadoon sababtiisa la sheegin ruuxii la taskeeyo sharxigii iyadoon sababtiisii la sheegin la jaraaxeeyo maxaa xukunkoodu yahay miyaa la aqbalaya uun mise xukunku taa waa ka duwanya masaladaasuu ka hadlay bal markaa masalada afarta baydna waa masalada unba aqwaashii dhar hay naga maqnaadeen bal dhowr qowl halka meeshaa ka maqnaadeena markaa qowlka uu leeyahay sheekhu inoo soo dhigtay culimmadu waa kuwada agtooda saxiixa ku ah ama muctamadka ah waxa uu kaba dhigay tacdiil marka ay noqoto iyo taskiyo iyadoon sababteedii la cadayn ayaa ruuxii caarifkaha ahaa ee dee isaguna halkan ay marka horeba dee ay la aqbalaya cadaala usugna nin daciif oo caarifa isba wax lagama aqbalo ama isaga naftiisa wax laga sheegaye bal markaa taas la aqbalaya tacdiilkii sabab la-aan iyadoo aan sababtiisa la sheegin marka arrin buu inoogu cileeyey sababta taa keentayoo waxa weeye haddii la yidhaha sababtii hala sheego hadalkii baa dheeraanaya suu ku dheeraanayana waxa weeyaan cadaaladnimadani maaha wasfi keliya oo ruuxa marka laga helo oo cadaalada ay u sugnaanayso umuur aad u badan buu wasfigan isaga imanayaa ama tacdiilkani muxuu isagaba imanaya waxalla wixii dee ruuxa waajibka ay tahay balsumayaasha haddaan iska dayno waajibka ku ahayd inuu la yimaade awaamirtii ilaahay subxaanahu watacaala waajibka ku ahayd samaynta uu wada sameeyo aynu midna kaba tegin ee qudra la-aani aanay keydin ka tegaan iyo waxalla wixii laynaga nahiyey bal laynaga xardh xarimay oo dhan oo ka wada dheeraado oo dee imtisaal awaamir waijtinaabu nawaahi wal bal dee muru'adiina ku dar umuurihii muru'ada ee ruuxa dee saraftiisan iyo bal umuurahaas dee kuba tacalluqsanaa in bal umuurahaas oo dhan isu wada tegey ayaa cadaaladnimadana ay ka dhalanaysa haddaba haddaan isdhaahno sheeg oo ninkan asbaabtii bal aynu ku tacbiirayno sheeg dee waxay noqonaysaa inaynu nidhaahno waxaasoo sameeya waxaasuu sameeya salaaduu tukadaa waa sooma hadduu maalayo sakadii buu bixi wixii aan wada tirino waajibaadkii aan tirino haddana intaasi ma keenayse aan haddana intaaninkii kala tirino waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo iyadna waxyaalihii nawaahida ahaa ee ama xaaraamtaba ahaa haddaan dee kuba gaabsano labada aan dhammaan wada tirino waxyaalihii murcadu ka imanaysay guud ahaana aan tirino inuu la yim ama khawaarijtii muraada inuu waxaasna uu ka dheeraado nu la iman dee taasna waa hadal dheer bay noqon oo dee marka haddaba arrintaa daraaddeed ayay culimadu u saxiix yeeleen in iyada in sabab la-aan kalo duu ruuxu caarif yahay aqoontii le halkan qowlkiisa la aqbalayo isagoo sababtii la cadayn hadduu waa si qaslan yidhaaho ama dee lafti kaleo tacdiil keeniya in laga aqbalo oo ruuxii markaa loogu xukmiyo cadaaladii taasi waa mid ama jarxi marka ay noqoto jarxigu san maaha oo iminka siqanimadii waa si aqal la dhisayo o dhan oo la dhamaynayo waxyaalo kala duwan laysu geeyo marka wixii laysu wada geeyo wax kastana lagu wada xidho loo dhameeyo ayuu aqal noqonaya wixii oo kale laakiin jarxigu muxuu yahay waxaan ruuxa dhaawacaya maaha asbaab badan sabab keliya oo sababtan dee ama fisqiga keentay inay marka yidhaaheenba waa irtikaabu kabiiratin aw israamin calaa sagiira xabad keliya haddii la helo ruuxi waa dhaawacan yahay isaga markaa in sababtii la sheegaa wax culaysay keenaysaa horta ma jirto an tasqula bimeka way ka baxday oo dee waxa weeyaan haddii sabab keliya un la yidhaha waxaasu sameeyey wax bal markaa xaaraam ah oo dee ama waxaasu ka tegey waxyaalihii waajibaadkii khalaas cadaaladnimaduu kaga baxaya markaa iyada culays ma jiro taasi iyadu waa mid arrinta labaad ee kale jirtaa waxa weeye asbaabtiisan keenta ayaa waxa weeye dhici karta layskuba khilaafaya macnaa ninba wuxuu arkayaa shay de waxa wey xadiiskiinbuu adigu kolley waa tabsiin iyo xaddiinbuu weyneyn ka saarayaayo waxaan jarxi keenin baa laga yaabaa inuu jarxi u arko marka dib loo fasiro ilaydha ninka maxaad uga tagtay xadiiskiisii inuu kuba fasiro shay dee ay isaga la weynaaday laakiin aan dee saa heerkii gaadhsiin keenayay ruuxa in la jaraaxeeyo aan gaadhsiisnayn oo ruuxu dad dee ruux buu wax ka sheegaya ka hadlaya laakiin arrinkani maaha wax dee saasoo ruuxii lagu jaraaxayn karo taasna way jirtaayo arrintaasna waxbaa ka iman karta waxaa dhici karta ruuxan jaarixi inuu ku jaraaxeeyo waxaan ruuxa aan dee jarka keenahay waa mid iyo in tirin la tiriya asbaabihii dee waxa weeyaan dhibi kuma sugno sabab keliya ayaaba ku filan oo ruuxii wax loo jaraaxin karo saa daraaddeed jarxi marka ay noqoto jarxi mudlaqa un oo la yidhaha hebel waa daciif un la yidhaaho hebel siqal maaha un la yidhaaho hebel markaas in iyada taas la aqbali maaye waa in sababtii la sheego taas bay qowlkan uu imika inoo dhigtay uu yahay meeshii aqwaal kalena way jirtaayo ee barhkood mar dambe qowl aynu de imika wala aan yar horreysiin doono aan yar arki doono wala aanu qowl ahaan markaa usoo u dhiganayne laakiin hadal ibnu salaax jawaabteed ay ahayd ama radiin qoloynay de markaa noocyo radiin ah iyo tacqiib un uu ahaa uu yahay bal intaas buu halkan inoogu dhigtay in walow dee ay jirto sharxi iyo umuuro saasuu si yar tafsiiliyeyo xagga markan beedka dib u laqbaynayo aan sii sharxi doonon intaa weeye bal horta mas'aladu sida ay tahay aqwaasheeda kalena horta abyaadaan laqbayn markaasi ha sheegi doonaan wuxuu ihi wasaxaxuu way saxiix yeeleen culimadu qabuula tacdiilin oo macnaheed khilaaf baa jira ee qowlka saxiixa ay ka dhigeen qowlka muctamadkay ka dhigeen qowlkan oo saasuu leeyah wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen qabuula tacdiilihim tacdiil raawiga la tacdiiliyo oo la tasfiyeeyo aqbalitaankiisa la aqbalo bilaa dikrin sheegid la-aanteed biasbaabin asbaab lahu tacdiilkaa iyo taskiyada u sugnaatay sheegidda sheegay iyadoonay jirin oo waxba sababtiisa la sheegin sababtuna waxa weeye an tasqula makhaafata an tasqula asbaabta sheegitaankeedu inay cuslaato oy hadalkii dheeraado la tiriyo wax alla wixii ay waajib ku ahayd inuu sameeyo haddana la tiriyo wax alla wixii ay waajib ku ahayd inuu ka dheeraado hadda la tiriyo waxyaalihii dee khawaarim almuru'a ee lagaba dheeraanayay iyadna la tiriyo waxay waxay waxa kaba dheeraada umuurahaasoo hadalkiibaa dheeraanaya taa daraaddeed ba weyn walam yarow laakiin culimadu may arag oo qabuula jarxin jarxi aqbalitaankii sharxigo ubhima la ibhaamiyo ariftuna waa lilطlaaq maaha tasniye maaha ubhima la ibhaamiyo ujeedada ibhaamku layidhi hebel waa daciifun saddex kutubtaba ku aragna hebel baa daciifa ayuuban kutubta intooda badan ku arkaynaa de ta bal markaas xadiidkaasi waa daciifo hebel baa daciifiyey ayuuban ku arkayna asbaaba lagama socoto markaa qowlkaasi waa in hadaladaasoo dhan laga wada joogsado iminka qowlkani keeniye qabuula jarxin ubhima sababtuna maxay tahay horta ta hore antasqulabi muu soo dhigane waxa dee kal haduu tii hore taa lagu cileeyey kana ciladaasi ma jirtaa macnuhi walaa aanu noo soo dhigane wax culaysoo ka imanaya tirin la tiriya asbaabta ma jirto oo ma aha siac tacdiilka umuuro badan badan badan oo isu tegey oo ruuxu markaa marka la wada helo uu cadli ku noqonaye sabab keliya ayaa ruuxa dhaawacaysa o cadaaladii ka saaraysa dee marka haddii sabab keliya la sheego khalaas arrinta wey waa wax fasiran ee maaha wax mubham uma noqonayo saa daraaddeed halkaa dhibi ma jirto arrin kalena waa maxay oo labaadu soo kordhiyey waa lilkulfi khilaafka la iskuba khilaafsan yahay si asbaab iyo asbaabta jarxiga keenta oo barkood ay waxaan dee jarxiga keenahayn ay u arkayaan min jaarixniyo ay ku saraaxaynayaan rubbama la arke de waa nafsi kasta shabaab badan tahay oo ruuxii waxaan dee sidaas ahayn oo weyneyninba inuu ruux dee intuu weyneeyo uun uba dhigo dee inuu ama fisqitan yahay ama aanu ehelkii waayo u ahayn waktigoodii ama ruuxani taas uu bidca iyo waxyaalo kuba noqonayo taas waa wa rubbama la arkeeba markaa waxaa dhici kartaba tan iyada kulfiki asbaabihum bay sii raacsan tahay tani oo waxaa dhici karta waa xaggan istufsira in laga fasira la fasiraad la dalbo aljarxu jarxigii bacdaa wixii lagu jaraaxeeyey ruuxan in lasii caddeeyo in la weydiisto ayo jaarixi oo la yidhaaho bal maxaa dee ay tahay adu daciifisayba waqdax markaa isagii fadakara uu sheego markaa kii jaarixa maa lam yaqdax waxaan ruuxaba dhaawac ahayn oon daciifin ahayn uu sheego misaalna waa dhigto kama fasarahu kamaa fasara suu u fasirayba ku jartigii waa raawi uu ka tegay riwaayadiis wala dee katag ahayd isagoo aanu kaba warinahayn un lafti dee waa daciif iyo waa taasane shucbatu shucba uu kuba fasiray oo de imaamu markaas waxa weeyaan ragga rijaasha iyo kaba hadlay imaamkoodba aha ama ninkii tafsiiska aada u badan xagga ruwaadda laba yimi ninkii ugu horeeyey ahaa birakbi erin uu eriyey uu si xoogla uu eriyuu dedesiyey ee waxa weya birdown ama faras uu fuursanaa famaa tan hadalkaas oo xagga hooseba inoogu qabanayo wuxuu leeyahay bal waaye istifaam weeye maada yalzamu min rakbi ninku hadduu faras uu fuursanaa si xoogla uu eriyey waa ninkana maxaa dee ka imanaya muxuu yihi maxaa ka laasimaya riwaayadiisitaasi maxay yeelaysaaba bal marka haadaakaasi qowlkani oo ah qowlka u eego waa qabuula tacdiilin iyo in cadam qabuul cadama qabuul jarxi mubham waa labadaas tacdiilkii inaan la aqbalo iyadoon sababtii la sheegin laakiin sharxigii oo masaladii tafsiirkaa la geliyo un xagga aqbalka in aladi ki way caleyh xufaadul asar ay kuba sugayiin ka sheekha iyo saxiix maca ahli nadar ahli nadar waa qolooyinkii fiqiga usuulkiya taa xagga shucbo bal imaka waxa ay tahay shucba nin bal markaa lagu yihi maxaad hebel xadiidkiisa uga tagtood uga warin weyday wuxuu hi ra-aytuhu yarkubu calaa birdownin birdownkuna waxa weeyaan waa nooc fardahan ka mida laakiin fardahan annabi qaashaba labadoodaba istiraacyo aan ahayn tii carabeeyada ti lagu tilmeeyey inay tahay fardihii carbeed iyo biqaashii carbeed ee dadkii acaajibta fardahoodii oo dee kolley waa fals iyo farasun laakiin waxaa la arkaa dee xagga socodkooda iyo dabeicada way kuyo kala dunaayeen oo midna waa faras inta badan dhul saxra uun dee arrintiisa midna waa dhul buurada iyo dhul markaa faras joogo xagga buurana waa kaga ficnaadakaas bal adigu kaa dardowlka waa khuyuusha ama biqaasha aan carabida ahayn ayay dardown odhanayeen ba ama dardown la yidhaahaa haddaba wuxuu yidhi waxaan arkay isagoo kaa intuu fuushan yahay si xoog la weeriyaya ayaan arko xadiiskiisii baan kaba tegay ebal markaa haddii aan la odhan meeshani dee meel ruux weliba ruuxa dee cilmi u hela inuu halkan son oo kale dee meel aan laayiq ahayn oo farda in sidaas loo celiya ama dee wixii la fuushana aanay munaasib ahayn oo xaggii murucadii aan lagaba soo gelin dee tan oo kale wax xadiiskiisii keena waxa weeyaan in la celiyo ma aha oo bal markaa socda markii uu fasiray wuxuu kusii fasiray shay aan keenahayn in ruuxii lagu saraaxeeyo saa daraaddeed waxaa loo baahnaanayaa in jarxigii la fasiro jawaabatan oo waxaan haynaa jarxigii oo iyadoo la fasiray aanu noqon intaas waxaa kaloo lagu yidhi isaga socda nihal ibnu camrin buu isagu yidhi gurigiisii buu tegay oo intuu dhawaaqa maqlay buu iskaga tegay dhawaaqa ibnu abi xasm iyo aabihii waxay kuba fasireen qiraa'o qur'aan la aqriyayey laakiin lagu aqriyay alxaan alxaantu waa san dee sabkan heesaha lagu qaadoo kale ayaa qur'aankii lagu aqriyayey kiibuu uga laabmay gurigiisii oo u dee ugaba tegay ila xadiiskiisii inuu wariyey wara bukhaari meel isagoo mucallaqayn riwaayo mucallaqa oo kaba wariyey shucba ay kuba sugan tahay de haddaanay tan horteed ahayn marka kiibuu nacay waa ugaba wada tegay dee w naftiisaa lagu yidhi miyaad eegtayo bal gurigii inuu joogiyo in kale inuu waxaan isagu ogolaayo in kale miyaad hubsatay oo dee muu hubsane waa kaba laabmay walow barhkood sawtkan uu maqle ay kusoo naqliyeenba inuu sawt ahaa dambuur ama aalaadka la sunto ee dee waxaan dee imaka la sumo taas uu ahaa ee iyaduna su-aashay weydiiyeen ba ahayd waxaa dhici kartaba inaanu isagu waxaan ogeyn oo kaba warhayn ee maxaa taas keeno macnuu waxa weeyaanun dee kolkol sababtii lama sheegay ayaa sabab ruuxa toos u abaaraysa jarxigiisa oo sidaa lagu saraaxeeyo kolkol aan noqonayn markaa taasba weeyo tanu imaka waa halkii hore ee lilkhulfi asbaabi bay tani bayaan u tahay ilmakaladii kale waxaan filayaa qowlkani waa qowl inoo cad wixii lagu cileeyeyna waan aragnaaba waana qowlka uu sheekhu raximah llahu tacaala uu sheegay inuu qowlka musaxaxa a yahay laakiin ishkaal baa qowlkan naga hor imanaya oo ah kutubtan maanta ama mutaqadimiin haba noqoto ama mutaahiriin aan hayno inteeda badan ee rijaasha ah raawigii waa daciif waa san waxyaalo saas oo markaa iska mubhama oon tafsiil lahayn bay ku gaabsadaan jawaabinta aan ictimaadsanayay bay horteedna quruun iyo quruun la ictimaadsanaya qowlkoodaas ruux xadiiskii looga tegay xadiis marka ay noqoto xadiiskani waa daciif waa kan dacafahu fulaan ayaaba taala wax kale inta badan lama socoto dee tafsiir way jirayaan meelo ama kutub waa socoto khaliil jira tafsiir waa jiraya waa daciifba taas raawigi iyo kitaabkiiba wax sabab oo markaa kolkol la socota ama inta badan la socotaa mama jirto marka haddii qowlka la yidhaha waa ka musaxaxa waxaaba meesha iskaal inooga imanaya kutubtaas seen uga faa'iidaysanaynaa dee kol haddii hadalkii laleeya lama aqbalayaba oo jarxi aan mufasar ahayn ama matn xadiisa lagu dee saraaxaynayo hala daciifinayo ama raawiye la aqbali maayo kol haddaan sababtii la cadayn kutubtii aimadana kuwa horeyo kuwa dambaba waxa aynu ka helaynaaba intiisa badan iyo qaalibku inaan laba fasirin uu yahay taas horta waa iskaal inagu imanaya iskaalkaasee ibnu salaax baa baxsicaya waana mti halkii uu ciraaqay inalahaa markii hore uu daciifka aan dee sababtiisa la cadayn noo sheegaya halkiisa daciifki waxaa lagu warinayo asheekhu bacdu xaqaqahu oo waa ti alla dee labaataneeye bay dabadeed bay inooguba iman doontaa waa taasoo waa abyaata imaka inagu soo xigta ayay masaladaasi ka bilaabmi doontaa bal taas aan eegno waa iskaal qowlka jira laakiin bal aqwaasi kale meesha jirtay ine waa qowlkana musaxaxa ayuu yihi sharaxnu si fiican buu inoogu soo wada rigtee qowlka labaadi waa qowlkan cagsigi oo muxuu noqonayaa cadaala marka ay tahayna sababteeda in la caddeeyaa waajib noqon ama si loo aqbalo waa in la caddeeyo jarxi markay noqotona sababkiisa in la cadeeyo markaa sharxigii iyada wixii lagu cileeyey sharxiga loo cadaynayo waa tan aan hayno imaka hadal dambe ma jire laakiin maxaa cadaaladiina loo cadaynaya cadaaladuna iyaduna waxa badan bay leeyihin tasanuc ruuxu dee inta badan cadaaladu maaha waxaan ruuxu daahirsanayo un waa waxaan baadinkiisa kuba sugan ee la doonaya khibro badan in loo yeesho markaa dee ruuxii waxaa dhici karta daahiraan inuu xumaantii iska dhowro oo hay-a fiican le iyo dadkii mu'miniinta ee toosnaa la shakliyo hay-a yahay laakiin hadhow xumaano kaloo qarsoon uu samaynayo ismarkaa tasanucaas markaa waxaa dhici karta ruuxan jaarixi intuu hay-adiisa iyo arrinkaa daahirka intuu arkay uu ku kadsoomay inuu yihi ninkaasi waaba siqo uun uu yihi baad dhici kartaa oo dee kol hadday taasna iman karto waa in sababtii la cadeeya hortaasna misaal-aan waxay usoo qaataan imaam macruuf axmed ibnu yunus la yidhaha bukhaari iyo muslim raggay wax kaba wariyeen ah ee dad ka waaweynaana ay wax kaba wariyeen magaciisa dhabtiina dhamina waa axmed ibn cabdillahi ibni yunus waana sheekadoodii iyo bal dee nin la tashanayay imaam axmed oo la tashado yihi yaan wax ka aqrista ayuu yihi isku magaalana ma yahay in axmed ibnu yunus xaggiisa u bax fa inahu shaikhu lislaam waasuu kaba cabiray waana dabaqadiisii waa isku dabaqaysa ka yaro saa ka hor dhinteen in badan bu xoogaa buu ka horeeya bal sheekaas oo kale ayaa afkiisa lagu soo qaaday nin la yidhaaho cabdullaahi ibni cumar ilcumari kalley laba nin baa jira oo nin cubaydullaahi ibni cumar iyo cabdullaahi ibni cumar oo walaalo ah waana labaduba waa qoyskii cumar ibn alkhadaab oo dee waxa weeyaan taas oo mid kasta de waa ha cubaydullahi ibni cumar ibn caas ibn cumar ibn alkhadaab adigu kaasi marka culimada had iyo goor mukabar iyo mustaqar bay ku kala saaraan waayo ninna waa daciifiya ninna waa nin siqa ama ragga dabaqada sare ee ruwaada ah dabaqada sare ruwaada ah ayuu markaasaa lagu yidhi hebel waa daciif ama dee cumari waa daciif baaba lagu yidhi kale nin kaleo cumari la yidhaha ka yar dambeeyena waa jiraa zaahid caabid ahaa oo imaam maliki isagu dabaqadiisi kuwani way ka horeeyeen bal ninkaasi waxa weye cabdicasiis ba kaa laydhan bal marka waxaa lagu yihi ninkaasi waa nin daciifa ninku yihi de culimadna isaga waa daciifiyaan markaasuu yihi taas huwa isagii markaa waa ibnu yunus ba odhanaya wuxuu yihiba inamaa yudacifuhu raafidiyu mudqidu liaabaahi waxa ninkaa daciifinaya in raafido ah aabayaashii nacadi lakin muxuu ku cileeyey low ra'ayta lixyatahu wa khidaabahu wa hay-atahu lacarafta anahu siqa haddaad aragto gadkiisa iyo khidaabkiisa iyo masu u cilaamaysta ama deexina iyo waxyaala madaxa codiyo galkii umarsada iyo hay-adiisa haddaad aragto waxaad garan lahaydba ninkaasi inuu siqo yahay dee taasna nin kasta oo nin cadli iyo nin aan cadli ahaynba hay-adaa fiican way yeelan karaan hay-adu way ka wada dhaxaysaa fiican wax tacdiil keena maha marka tan bayay ku cileeyeen ay leeyihin dee waa kaasoo kolkol ruuxu inuu dee waa daahir sare uu ku kadsoomaa dhici karta ruuxi marka waa in sababtiisa la cadiya bal kaasna waa qowl iyadana jira qowla markaa labaad oo sadne qowlka saddexaadna waxa weeye in labadiiba dee sababti inaanay dee laga maarmaan ahayn ama dee sababta labadaba in la cadeeyo ujeedada cadaaladii iyo sharxigii waxa weeya labadiiba waa la aqbalayaa sablaan iyadoon sababtooda la sheegin qowlna waxa weeye oo labadiiba sababtoodii lama sheegayo ayuu noqon markaa kii horeynu soomnay waxa weeyaan qowl sababtii labadaba lama sheegayo waa noqon oo sababtiina cagsigii maha kii hore sidaa sharxigaba loo cadaynayo ayaa sababtiina in loo cadeeyo tay qowl laakiin kii hore cagsigiisa yahay oo sababta cadaalada tasanucaaba kuwa badnaanaya waa in la cadeeyo laakiin sharxigii in la cadeeyo maho iyadna qowl barhkood ay soo naqliyeen bal markaa waxa weeyaan waa laba qowl isqaabilaya labadaba sababtoodaa la wada cadaynaya labadaba lama wada cadaynayo oo waxa weeye kol haduu ninku caalim dee waxaan macrifo uleeyahay yahay idlaaqiisi waan aqbalaynaa iyo in sharxiga in la cadeeyo weeye sababtii aan cadaaladii aan la cadayn qowl cagsigii iyo cadaaladii in la cadeeyo sharxiga la cadayna ee bal markaa afartabana waa idiin wada yaalaan bal markaa se haddii la yidhaaho labadaba sababtooda lama cadaynayo ee ninkii caalimkaa ee maahirkaa waa labadiiba waa laga aqbalaya marka ina wax ishkaalo inagu imanayaa ma jiro xagga tacaamulkan la tacaamulayno kutubtii aimada iyo aqwaashoodii laynoo soo naqliyo ee taasi waxay ka dhigan tahay ninkii caalimka ahaa ee maahirka ahaa ee cadliga isagu ahaa hadduu yidhaaha hebel waa cadlin taskiyeeyena inaan aqbalo isagoon sababi noo sheegin hadduu sharaaxeeyena la aqbalo kutubtina ay noqoto kutub aan si fiican uga faa'iidaysano oon u ictimaadsano sharxiyo riwaadiyo tacdiilkii waa qowlkaas isagu taasa laakiin aqwaalaha kale kolley ishkaal baa jira khaasatan qowlkan imaka musaxaxa ee inoo yaala bal ishkaalkii jirayna waaba kan ee uu sheeku kala hadlayo wuxuu uhi fain yuqal hadii la yidhaaho waa hadalkii ulahaa sheeku dib buu markaa u taxqiijiyay ama uu sugay haddii lama yidhaaho qalla waxa yar bayaanu man shaksi caddayntii surixa la siraaxeeyey marka waxa weya bayaanu sababi ama bayaanu sababi sharxi man surix ninkii isaga la saraaxeeyey ee la daciifiyey sababtii lagu saraaxeeye caddayntiisa la caddeeyaa way yar tahay oo dee waxaa kutubtii iyo aqwaashii laynoo soo naqliyay hebel waa daciif un baaba badan kadaa saas oo kale waxaa isaguna ah oo in la caddeeyo sababtii dacfiga lasii caddeeyaa iyadna yar tahayba idaa qaaluu hadday yidhaahaan limaslin xadiid ay yidhaahaan liajrigii lam yasixa xadiidkani ma sugnaan waabhamu ay ilhaamiyaanna wixii keenayey ee sixala-aanta aanay sheegida xadiidkani waa daciifuna yidhahan waana sida inoo badan kutubtiina kuba badan bal markaa in taasi way yar tahay bal markaa maxay tahay imaka cibaaradu fa in yaqul waxay inoo kitaam yeelay de markaa haddii kol haddii xaalkuba taa yahay in qowlkii musaxaxaana uu noqday inaan ruuxii la jaraaxeeye ee sharxi aan mufasirayn lagu jaraaxeeye aan la aqbalahayn waxaana lamida xadiidkii la daciifiyeyna waa sharxiye ee dacfigaas aan la fasirin inaan la aqbalin taa maxaa meeshii imanaysa kutubtaas oo dhan ee saa hadalkooda uu kuba badan yahay aimadu ay u alifeen noocyadan ama xadiidha ka hadlayeen ama raawiha kaba hadlayeen ee sababtii la cadayn inaan laba ictimaadsan inaan la ictimaadsan ayayba marka aynaan aqbalin oo la iska daayo taasaa meesha kaba dhalanaysa arrintaasaa iskaal leh markaa wuxuu yihi isagoo ka jawaabaya taafa sheekhu sheekhi waa ibnu salaaxin qad ajaaba waa jawaabay oo wuxuu masaladan dee arrinkaa waxaa kaba imanayo kutubta inaynaan ictimaadsan ba uu jawaabay an yajiba bian yajiba inuu waajibayo alwaqfu joogsi wixii dee sharxigiisu aanu mufasir ahayn lagaba joogsado ida saraaba dee kol haddii waxa weeye uu shakiyo ruuxii bal waa qofka ah ee kutubtan daalacanay kole nusooyinka qaarkoodna waxaa dhacay kitaabka mutaniga ah id istaraabo id markaasun ay noqotay ida aanay noqon labaduba waa wax jira oo bal markaa la yidhaha idcille istaraab wuxuu uga joogsanaya istaraaba waa shakiyey oo shakiday taasi keenaysa inuu ka joogsado xataa yudiina ilaa uu caddaynayo baxsuhu baxsigiisu uu caddaynayo qabuulahu aqbalkiisa raawigaa la aqbalo ilaa baxsigiisaas iyo daydagiisaasi uu caddayn wadalika kamanba weeye kuwaas ama waxay ulu saxiixi saxiixa kuwa iyagu u saaxiibkaase bukhaari iyo muslimba kharajuu ay soo saareen ay wariyeen lahu isaga ay wax ka wariyeen xaggiisa iyo axaadiistiisa iyagoo xujaysanaya ay soo saareenba fafi lbukhaariyi bukhaari waxa ku sugan ixtijaajin calaa wajhi ixtijaaji weliba xujaysi wejkii uguba sugan cikrimatu cikrima mawla bni cabaas oo maca bni marzuuqin halkaa ninta idin taala waa macae waa khaba madbaciya waa maca meesho maca bni marzuuqin ina marzuuq ninka la yidhaha camrin maciisa ahaaday iyo wakayri tarjama tarjamo wax ka badan oo ujeedada tarjamadii halkan wuxuu uga jeeda waa raawigiie iyadna raawi wax ka badan oo rag kale ah oo dee magacyadoodu ay jiraan oo iyagana kayrkood ay daciifiyeen ama ayr uu daciifiye kayrkii oo isaguna riwaayadoodii aqbalay waxtaja waa xujaystay muslimun muslim waa xujaystay siman buu xujaystay qad daciifa la daciifiyey dee dadkii kale xaggooda lagaba daciifiyey ayuu isagu markuu dacfigii aqbali waayey ama dacfigan aanu mufasirayn siu hadalkiisa u dhigtay ayuu xujaystay naxwa sawaydin sawayd ninka la yidhaahaba weeye idcille mastafa ma kaasoomin muslim bijarxin ay bimudlaqi ljarxi jarxigaa mubhamka ah ama mudlaqee la jaraaxeeyey ee fasirnayn kuma kaabsoomina halkaa iskaba xujaystay bal waxa weeye abyadda waxaan su raaciyo kale waxyaala iska yar xidhan laqadna waan ku laabmi doonaa markan guud ahaan saabneen waxaa meesha iskaalkii aan markii hore sheegay weeye oo wuxuu leeyahy iskaalkii baanu ibnu salaax isku dayaya inuu ka jawaabo oo iskaalku wuxuu xaggu ka yimi san markii horeba sheegay haddaan ku celiyo haddii la yidhaha sharxiga tafsiir la-aan la aqbali maayo waxay nagu soo baxayaan dad aad iyo aada u badan waana irwaadda badankoodii la daciifiyeyba oo aan la cadayn sababtii lagu daciifiyo kutubtii inoogu sugan iyo aqwaashii culimada lainooga soo naqliyey waxaa inoogu soo baxaya kam haa-ila ama cadad badan oo ah axaadiis la daciifiyey oo layihi waa daciif oo dacfigooda culimadii de ay lainooga soo naqliyey ama kutubtoodii uu kuma sugan yahay oon sababtiisana la sheegin marka maxay noqonaysaa waxaasoo dhan inaynaan aqbalin oo inaan yeelin aqbalin bay meesha imanaysaa waana kutubtii kutubtaas inay faa'iida la-aan noqotaa meeshii soo baxaya sheeku markaa wuxuu kaga jawaabay ibnu salax horta kutubtaas raggaa badan iyo axaadiista badan ee ku soo arooray iyagoo ay mubham dacfigoodu iyo sharxigoodu yahay ama aanu fasirnayne waaba taasoo sharxigii dee si guud loo aqbali maayo aan fasirnayne laakiin waxay dhalinaysaa buu leeyahay saki bay inoo keenaysa ri bay keenaysaa dee dadka aimada ahaa marka hebel baa waa daciif bay yidhaahaan bal calaqal hadalkiina aanay inoo fasirin haddaynaan sidiisa u qaadan meesha waxay keenaysaa shak iyo ka joogsi markaa laga joogsado ninkaa riwaayadiisa oo isagu waa ku leeyahay ee jawaab uu kaba jawaabtiisu ay tahay tawaquf in aan ka joogsano xadiidkaa ama riwaayadii adee raawidaas aan ka joogsanay taasi keenaysaa ilaa ay noo cadaanayso markan baxsino oon doondoono bal ama xukumayno riwaayadiina waan ka joogsanaynaa haddii baxsigu inoo cadeeyo kaayina kaamilkii uu inoo cadeeye baxsigu ayuunbaaban raacaynaa marka dee baxsigu waxyaalihii uu cadaynaya qabuulkooda wuxuu kaba dhigay ee ninkii saas ahaa ee layidhi waa daciif dacfigiisana aan la fasirin haddaan aragno iyadoo bukhaari wax ka wariye isagoo xujaystay ama muslim wax ka wariye isagoo xujaystay iyada taasi eg dacfigii marka horabana dee wuxuu ahaa wax shaki un inagu keenay ribo un inagu keenay joogsi keentay ayuun buu ahaa haddii ninkii saaxiba saxiixi imaamkaas ahaa uu xujaystay markaa waxay noo cadaanaysaa dacfigaasi inaanu muctabar ahayn oo waan aqbalaynaa markaas e haddii dee jaanibkii kale waxay noo caddeeyaan jaanibkii kalea la raacaya marka isagoo taasii xoogeynaya inaan dacfiga mufasarkaa aanu mufasar markaanu ayn la aqbalahayn ba wuxuu kaba dha uu yihi bukhaari kitaabkiisa waxaa inoogu sugan rag la og yahay dadka kale inamada ama aimada qaarkood inay daciifiyeen haddana yahay buario ama aanu mufasar ahayn aan aqbalin oo masaladii unbuu markaa kusii xoogeynaya tan dambana wuxuu u raacinayaa un wuxuu markaa inoo cadaado baxsi inoo keena markii hore joogsi baa inaguma yimi hadalkii aan mufasarka ahayn ee wax ka duwan baa inoo cadaato markaasaa waanu aqbalaynaa oo raggii misaalka wuxuu kaba dhigay cikrima mawla bni cabaas bukhaari waa ku sugan yahay waana xujaystaa isaga axaadiisa xujaysta ayuu kaba wariyay walow muslim kitaabkiisa ee aanu isaga ixtijaaj ugu sugnayn oo muslimo xujaysta taas oo kale bal wuxuu leeyahay marka cikrima waa la daciifiyey waliba hadallo badan baa jiro culimadii laynoogaba soo naqliyey haddaba bukhaari waa kanoo ma aqbalin hadalkiisu si u dhacayana tas mufasar ma ahayn bacnigiisaasi o saasaanu bukhaari markaa u aqbalin buu leeyahay waa cikrima ibn marduqna waa nicam ibn marduq la idhaha lakin isagu ixtijaaj kugama warin bukhaari dad kale ayuu ku ladhan yahay ama dad kale isagoo la socda ayuu ama mutaabacadii kaba wariyaa dee ruuxaan markaa siqa ahaynba waa waxbay kaga wariyaan taas oo kale wagayri tarjamana laba dabdibay ku dabdiyaano ama la icraabi karaa in wagayri tarjama la idhaha ibni marzuuqa aan ku cadafno iyo halkii hore cikrima oo dee isagu marfuuc ahaa inuu inoogu cadfayo wagayri tarjama tarjamadana wuxuu ga wadaa waa tarjamada waa gaba wada ahayn oo dee labadana aan ahayn oo kitaabkiisa ku sugan waa jira sade ismaaciil ibn abi uweys oo imaam malik abduu ahaayo caasim ibnu cali iyo rag dee iyadana bacfi uu kuba yima culimada qaar ay daciifiyeen oo kitaabkii kuba sugan baa jirta waxaana hadalkiisu yahay ee sharxigan baan mufasir ahayn oo sidaasaan u aqbalin muslimna maxaa kuba sugan buu leeyahay dad la daciifiyey oo kayrkii uu daciifiyey oo weliba dacnigood iyo dacfigoodu shuhuroobay ayaa kitaabkiisa isagoo xujaystay ay kuba sugan tahay marka taasna muxuu leeyihin waa jarxig aan mufasirhayn unu aqbalin waa hadalka siduu usoo dhigtay oo wuxuu markaa kaba dhigtay sweyd ninka la yidhaha ibnu saciid oo kale kitaabkiisa waa ku sugan yahay fiqyadiisuu kaba mid yahay ee culimada qaarna aad bay uba dacmiyeen kollay ninkii u hadaladkaa wuxuu ahaa yaxya ibnu maciino isagu waxaabuu yihi haddaan leeyahay maanta faras iyo waran iyo seef aan leeyahoon haysto sweyd baan ku duuli laha axaadiis buu ka maqlay uu inkiro oo aada u qoonsaday markaasuu leeyahay haddii maanta aan seef iyo waran iyo seef iyo faras aan leeyahay sweyd ayaan ujiaa tegi baan kuba duuli lahaa sido ninka axaadiisa caynkaasa wariye oo kale waa hadaladii ugu adkayd ee laba soo naqliyey kolleyna waa nin markii dambe intuu cumriyey indhabeele waktiguu indhabeelayna kolle riwaayada sucaadi may ahayn oo waxyaalahaasta loogu rido ama talqiin waxa la yidhaaho ayuu aqbali jiray waxaa la arkaano muslim ee intaanu indhabeelin horteed inuu kaba wariyey ee mar su-aal inoo taale laba weydiiyey oo la yidhi seebaad adigu ninkaa u badnaysatay inaad wax kaba wariso kolle safxada boqol iyo konton in ibraahim bin abi aalib la yidhahbaa ku yihi waanayn seed u banaysatay oo ujeedood ninkaad waxuga warisay kitaabkaagii saxiixa ninkan mucalliqina xagga hoose qulta lijawaazir riwaayata canhu ayuu kuba fasiray kole waxay la tahay tafsiirkaas inaan yar munaasib ahayn oo maha qowlu ku qowlay ninkaa waa laga warin karaaye waa adigu seed u banaysatay oo aada uga warisay un baa macnuu yahay ayaa wuxuu sheegay un inuu deetaas ay ku kaliftay sanadkiisa caaligaa daraaddeed oo naxabtu mumaysaro la idhaaho oo wax la kulmay isaga uu mooye cid kale aanuu muslim soo gaadhin sida kale hadduu isira ka warnin kolkol laba ay udhaxeeyaan ayuu isaga dee keligii uu udhaxaynayey oo keligii baaba udhaxaynayay mar kalena laba nin baa uga dhaxeeyo dee axaadiis marka horeba macruuf ah oo naazil uu ku helilaa iyadoo saxiixa ayuu kolkol dadkan daciifkaa kaba wariya caalimnimada daraaddeed xadiiskii hojka kalu macruufkaaya bal waa si uu kuba cileeyey bal muhimku wuxuu leeyahy waa taas laakiin mid baa iman karta oo ta imanaysaa waxa weeye hadalka la odhan karaa bukhaari iyo muslim dadkan maaha waxay u xujaysteen inaan dacfigoodii baan fasirnayn oo dacfi mubhamaa lagu daciifiyey waayo raggan haddaan tatabucno ee dacfi mufasira culimadu ay kuba daciifiyeen ikrimo oo kale arrimo kala duwan ayay kuba sheegeen oo dee ra'yi khawaariju kaba mid ahaayo taas alxaafid xajarna safaxaat maaha safxa iyo laba tobanna safaxaat ayuu isaga tarjamadiisun kaga hadlaa iyo waxyaalihii la yidhi iyo ka jawaabkeed iyo culimadii kale iyagu tawsiiqisay ka hadalkeed kitaabkiisan muqadimada fatxulbaari ahdiyu saari bal muqadimada haddaad dib ugu laabantaan fasalka uu dhigtay ruwaadda bukhaari wax laga sheegay ee la daciifiyo kitaabkiisa ku sugan iyo ka jawaabtooda in badan oo kamida dacfigu waa fasiran yahay oo waa wax fasiran suweyd naftiisa dacfigu waa fasiran yahay marka waxaa daahira inaanay dacfigii mufasir maaha daraaddeed aanay u aqbalin muhimku dacfigan baan agtooda ku sugnayn waa la daciifiyey waana la fasirya lakin iyagu agtooda taasi waxay aqbaleen maaha wax agtooda ku sugan maaha oo dacfigan baan agtooda ku sugnaan waxyaalaha lagu sheegayena dee kuma sugna iyaga agtooda ninkii waa nin ay yaqaanaan ay garanayaan ama ay dhici karto kolkol dadka qaarkood ay uga khibro badan yihiinba marka taas fasir la-aan maaha wax kaba yimi waa iyagoon wax lagu fasiray naftiisaba aqbalin oo bal waxa dhici karta bal markaa taa ay ta waayo waxaan taa u leenahay rag badan oo raggan la daciifinaye dee casharaad kaba gaadhay ama bukhaari ama muslim kuba sugan ee ragga qaarkood ay wax ka sheegeen dacfigan waa dacfi fasiran bal cikrima waa dacfi fasiran suweyd waa dacfi fasiran asbaab baa la cadeeyey macnaha haddana waa kuwan kaba wariyey oo muhimku sababkan baan agtoodii kuba sugnayn arrintan naain suweyd iyada way jirtahay dhal-aantiisa wixii ka dhalatee laakiin dee intii uu indhaha qabay axaadiistii uu wariyey ayaana la arkaa daahirka ay tay muslimiina inuu kaba wariyo xadiiskiisii hore inay tahay dee xadiiskiisa horena kale hadduu dabdisan yahay wax dambe kuba yimi sida ikhtilaadka iyo waxyaalahaaynu kuba soo aragnay dee ma yeelayo wax taas bay noqonaysaa un bal markaa masaladu horta taasba weeye laakiin hadalna waa inoo soo wadaa sheeku cid kaleo hadalkan tacadeybkiisiia laakiin meel kalena waan diin celinayaa oo aada u muhiim ahayd aynu soo maray laasho dee inaynaan imika waa kitaab hore xusuusnayn waxa weeye waa ibnu kasiir mukhtasarkiisii hadalkan markuu soo dhigtay ibnu kasiir hadal fiican buu lahaa oo macnihiisu yahay uun aimada xadiidku ee iyagu dee insaafka iyo cadaalada iyo aqoonta laguma yaqaan macrifadaa sare wixii ay ruuxay ay iyagu jaraaxeeyaan amase ay tacdiiliyaan iyagoona fasirin waa laga aqbalayaa sida qowlka afraadba uu ahaa eenu soo sheegnay markaa waana hadalkan uu qolooyinkan usuuliyiinta ah uu kaba soo naqlin doono ciraaqi waana markaa taasi waxay keenaysaa kolley hadalkaasna ee aimo badan qowlkood ba iska noqon haddii taa aan idhaahnana oo qowlka hore intan ka tagna qowlka aan idhaahnana kutubtan ahlu cilmiga ee ama ruwaada daciifkaa ka hadlaysa ama axaadiida daciifka ee aan arkayno de cadad aada u badan isagoon sababtii laynoo cadayn muhimku waan ka aqbalaynaayo faaida la-aan ma noqonayso ma noqonayso wax saki keena ee aan dee guud ahaan aynaan xukunkan kaba qaadan ee wax la ictimaadsado iyaga sideeda aan u qaadano ayay noqonaysaa allahuma dee wixii uu ku yimi wax caaridaya oo cid kale ay xukum ka duwan xukumtay taasi waa masale inoo dambaysa taasna meesha way ka baxaysaa laakiin wixii kale qowlkoodii tafsiir la-aan baan kuma aqbalayna markaa kutubtan waxay noqonaysaa kutubtaa dee faa'iidada weyn leh la ictimaadsanayeen umuurahan u ictimaadsanayne haddaan qowlkaa hore qaadano dee kutubtaasiba waxay noqon lahayd faa'iidadeeda way koobnaan lahayd shaki bay keeni lahayd bal dee markay noqoto shaki iyo reebana imika qaadiba haddii la keeno oo shuhadada dadka markhaatiyada ah ee la taskeeye waa kan aqbalayay haddii la tasriixiyana waa inaanu shahaadadoodii aqbalin arrintu haddii ay tay iyadoo la taskeeyey wuxuu shaki uun aanu wax kale ahayn inuu xukunkii uga taga maayo de xukunkii waa ku xukumayaa riibo daraaddeedun iyo shaki daraaddeedun xukunka inuu uga taga maaha ama dadka shahaadadoodii u celiyo marka riibo haddii la idhaaho unbay keentay dee in xadiiskii la celiyo may ahaateena in layska aqbala yahay walow riibo un meeshi iyo shaki un ay tahay guud ahaan ba in la idhaha faraha laga qaado oo riibo un baan uga qaadaynaa may timaadeene bal markaa kollay qowlka afraad waa qowl wajiha ee bal hadalkaa baan leeyahay maan soo naqlinan dib ugu noqdo bal waxay noqon karto insha allah haddaan doono dee bal beriba waan isla yar iman doonaa idinku hadalkaas iyo hadal kaloo xaasib lahaa oo afar qowl baan sheegnay qowl shanaad lagu tirin karo isaga ikhtiyaarkiisana ah masalada wuxuu dooranayo bal kaasna sharxnuk baan kusoo aragnay afartan qowlan sheegnay markaa waaba ka yar baxsanaanaya bal haddaan qowl tafsiirkii lagu tirin qowl shanaad buu masaladii noqonaya waana qowl isaga qowlkiisii dee uu dooranayay ah in rag dee talaamidiisii ahaana walow aan hadalkiisii dee ani kaba soo naqlin halkan uu kaba soo naqlinayaana waaba qowlkiisii ay iyaguna qowlkay dee sheegayaan waa qowlkii xaafida bal kaasna labada masalaba isu eego insha allahu tacaala berri wixii aada soo aragteen ee ama qowlka shan qowlka xaafid wuxuu yahay ama ha noqoto hadalkan ibnu kathiir walow khulaasadiisa sheegay insha allahu tacaala taa aan berri isla nimaadnada bal waay labadii baan ku laamaya hadaladii fuqahadna ay noo dambeeyeen iyo aimadaa kale oo qowlkan afraad aan ka dheeraynen xoogeynayna un fa in yuqal haddii la yidhaaho qalla waxa yar bayaanu man jurix bayaanu sababi jarxi man jurixa ruuxii la jaraaxeeyey ee ruwaadda kaba mid ahaa sababtii lagu jaraaxeeyey caddayn la caddeeyo lasii fasiraa waaba yar tahay oo wuxun baaba badan hebel waa daciifun baaba badan kadaas saasoo kale iyadana waxa yarba dee in la caddeeyadaa qaalo hadday yidhaahaan waxa saasoo kale limatin mati xadiis ay yidhaahaan lam yasixa ma ansixin oo isagana dee in la caddeeyo sababtii aanu ku ansixinin waabay yar tahay oo waa abhamu ay jahanyaanuni sidaas aanu ku ansixin ay yidhaahaan bal taa haddii la yidhaaho oo bacnaa markaasna dee hadalkaa qowl ujeedadu waxaa taasi ishkaalka xaguu ka imanaya waa qowlkan a sharxigu haddii aanu mufasarahayn lama aqbalayo marka ay noqoto kutubtina sunaaba inooguba sugan dee taasi waxay keenaysaa waxaa kutubta inooguba sugan en laynoo fasirinba inaynaan daciif u arag inaynaan daciifa u arag ama aanaynan ku celin xadiidkii taas baaba laydhaha fa sheikhu sheikhi waa ibnu salaaxe qad ajaaba waa ka jawaabay taasoo wuxuu ku jawaabay oo uu ku tiriyeyna maklas xasana inay tahay tadillan kama qaadanayno aqwaasha caynkaaseen fasirnayne laakiin an yajida bian yajida inuu waajibayo alwaqtu joogsi oo hadalkaasi wuxuu inoogu keenayaa ayuu leeyahay uun joogsi aan ka joogsano maxay ka joogsano dee raawigaa la yidhi waa daciif xadiidkaa la yidhi waa daciif aan sababtii laynoo cadayn inay taasiyaynaan odhanin inagu waa wax laga tegay eh laakiin shaki bay hadalkani inagu dharinayaan riibuu keenayaa inaan ka joogsano camalfalkiisii waxaana goormay daftaraaba marka uu shakiyo dee ruuxii taas isku taagayey ee arrinkaa eegayay markuu ka sakiyo ee hadalkaasi saki uu kuba keeno idastaraaba id istaraaba haddii la yidhaahna de waxaan idhi waa caadi uno waa laba nusqo id istaraaba ila istaraaba waa shakiyey markaasoo shaki buu ku keenay taas marka maxaa ilaa goormaa laga joogsan yahay tawaqufkaas ilaa goor mu soconaya waa xataa yubiina ilaa uu caddeeyo baxsuhu baxsigii ruuxa dee waaqifka ah ee mudalica baxsigii uu baxsiyayuu raawigan ama xadiiskan baxsiyayey uu caddeeyo qabuulahu aqbalkiisa haddii halkan qabuulah la yidhaaho oo hada la sukumiye iyo hada dambe lah waa laba wajooyi iyaduna sheegaan oo malaa labadaba wasanku iskaga toosnaanayaan qabuulahu aqbalkiisa la aqbalo uu caddeeyo oo macnaa waxa weeye riba meeshii timi buu leeyahay waan ka joogsanaynaa ilaa ribadaasi ay meesha ka baxdo say kaga bixi kartaana waaba sida iyadoo bukhaari iyo muslim ay kaba wariyeen ixtijaaj ahaan oo kale way kaga baxaysaa taasaabay kaga bixi kartaa e haddii aanay riibadii ka bixin ay xoogeysato jaaniskii kale inoo caddaadona walow aanu sheegin jaaniskii kalean ku camal falayna ee bacnaa muhimku waxay inoo faa'iideynaysaa un ka joogsigaasun way xataa yubiina baxsuhu yubiina kale dabdigana eegtoo baxsuhu baxsigiisa uu baxsiyayay qabuulahu kaa in la aqbalo markii hore sharxi aan mufasar ahayn lagu fasiray ee saki un arrintu ay noqotay waaba maxay kaa isaga riibadii ay ka baxday ee wixii shakigii aan ka sakinay ee tawaqufka keenay meesha uu ka suulay kama ulu saxiix waa sida raawigii ama shaksigii ulu saxiixi saxiixa kuwii u saxiirka ahaa kharajuu ay wariyeen oo soo saareen oo lahu isaga xadiis ay kaba wariyeen waayo ninka raggaa ruwaaddaa ee hadalku uu suuroobay lagu hadlay ama la dacmiyey laakiin bukhaari iyo muslima iyo ixtijaajahaan waxuga wariyeen kuwaas riibadii hadalkaa hore inagu keenay meesha uu ka baxday waa rag la aqbalayo aynu ku kalsoonaanayno noqonaysaa wax ka warinayno xujaysanayno fa fi lbukhaariyi bukhaari waxa kuba sugan cikrimatu cikrima ayaa ku sugan ixtijaajan weliba calaa wajhi ixtijaaj maaha mutaabaca iyo umuuro sidaasuu wax kaba wariyey shaahid e waa xujaysi wejkii ayuu uguba sugan yahay maca bni marzuuqin kan laakiin ixtijaaj uguma sugnaa ina marzuuq nin kale weliba meelo yar uu weeyo o maqruun uu yahay ina marzuuq ninkaa la yidhaaho iyadu laba jiro cikrimaha iyo wagayri tarjama wagayru tarjama waa tii aan markii dhaweyd sheegay tarjamo wax kaya aan ahayn ujeedada tarjamada wuxuu ga wadaa raawigii ina isagaa tarjamadii leh markaa raawi iyadna dacni uu ku suuroobay la dacniya oo culimadii kale xaggooda uu kaba suuroobay weliba mid waxaan ahaynoo ka badan oo saa inuu abi uweys iyo oo dee bukhaarina usuushiisa ayuu ka doordoortay axaadiisu dooranayo ka xushayba iyo caasim ibnu cali iyo taas raggii lahaa waxtaja waa xujaystay muslimun muslim isna waa xujaystay biman shaksi qad ducifa la daciifiyey naxwa suwaydinba weeye muxuu uxujaystay idcille eh maktafaa ma kaaftoomin bijarxi bimudlaq jarxi jarxiga aan mufasarka hayn laakiin taasi kulli waa hadal nadar uu ku sugan yahay jarxiga waaba fasiran yahay waxa uu uxujaystay waaba isagoon jarxigan uu arag inuu muasir yahay oo jarxigii aan isaga agtiisa aqbalin taasun bay tahay ama jarxigu waa fasirnaaba qolku waxaan idhi ciraaq baa le intana waxay utahay tacqiib hadalkan ibnu salaax oo khulaasadiisu ay tahay hadalkaa jarxiga ah haddii raawi laynoogu soo naqliyo ama xadiis aan fasirnayn waana siday u badan yihin ruwaadiiyo axaadiisiye radin kama qaadanayno uma ictimaadsayno inaan radino saa ku daciifino laakiin shaki bay beerayaan sii bay beerayaan oo taasna maxay keenaysaa tawaquf xadiiskii inaan kaba joogsano in ay riibadaasi meesha ka baxda mooye siyaalahay kaga bixi kartaana bukhaari iyo muslim oo kaba wariyo de ixtijaajahaan ugaba wariyo taas bay tahay waa inta hadalkiisu marka wuxuu hi qoltu waxaan idhi waqad qaala wuxuu yihi abulmacaali imaamka abulmacaali la yidhah kolleyna waa imaamulxarameynku yadiisi isaga abulmacaali la yidhaah kutubtana waa u timaadaa waayo uu ku suuroobay si imaamulxarameynba uguba suuroobay labadaba ee waa loo yaqaanaa ninkii in badan kutub ama usuul iyo fiq iyo waxyaalo daalacday ama kutubtaa kale usuulka kaleba usuuludin waqad qaala abulmacaali wakhtaarahu waanu doortayo siqaws waa inoo dambeeya haddee waanu doortay oo uu ku raacay tilmiidu tilmiidkiisi alghazaliyu hazali abulmacaalime kitaabkiisana alburhaan ee madbuuca ee usuulka labada mujalada burburan kuwa madbacaysan dabcadiisii hore ayuu hadalka kuba yihi tilmiidkiisa hazaalina kitaabkiisan isna madbuuca dabcaad kala duwan dabcadan askariya mala ay ugu fiican tahay oo almustafa de isaguna usuulkaada hadal ku yahay umulkhabiirina khabiirna halkii axaadiista maya markaynu dhammaynay mawquufkii umuuraha lasoo dhameeyey waxyaalaha xukum rafci leh ayaynu magacan laftiganba kusoo aragnay waa raazi fakrudiin raazi weeye horeynu usoo aragno laftiga ayay noogula sugnayd ibnulkhabiir halka axaadiistaas markii ma kala hadlayay masaa'ilkii dee loo xukminayey xukum rafci la siinayay iyagoo laftigu aanu bee keenahayn haddaba qolooyinkaasi maxay yidhaaheen waa ka maquul qowlkeed alxaqu xaqu waxa weeye an yuxkam iyada nintan sukuunsani waa wasanka daraaddeeda de waa an yuxkama ina ficilku waa mansuuba an yuxkama in la xukumo bimaa wixii adlaqahu idlaaqay alcaalim iyo marka wasanka aqilaysaan waa sukuuminaysaan labadaba waa daruuro shecir ama wasanku si uu toosnaado ee waa faacilkii adlaqatanna adlaqahu idlaaqay alcaalimu kii caalimka ahaa biasbaabihima asbaabtooda iyaga caalimka kuwaa idlaaqa in looga xukumo waa hadalkaa kollay qowlkii afraad waana kan leenahay ee kutubtiina nafsiday kuba yeelanaysaa waana qowlka meesha jira oo wuxuu leeyahay qolooyinka inta la soo naqliyo suuriyeen bal iyagu intooda badanna culimada way uba tiiriyeen o ay kaba soo naqliyeen waxa adigu ay tahay in ruux bal ay aimadan usuuliyiintii iyo fuqahadii ay sheegeen ninkii caalimka ahaa ee asbaabta sharxiga iyo tacdiilka garanayay hadduu idlaaqo oo ilaah hebel waa cabdi taskiyadii u idlaaqo ama u idlaaqo ilaah hebel waa daciif ama xadiidkaasi waa daciif waa in laga aqbalayo wax caaridayo haddaanu jirin haddii dee cid kale oo caaridayso qowl kale taa masaladu way noo dambaysa laakiin marka kale iyada markaa haddaan taa nidhaa waana hadalkaasi dee bal xaweyaan ibnu kasiir iyana kollay dee rag kale hadaladoodii bay ahaayeenbe waana dee kollay siday kutubtani ay faa'iiday noogu yeelanayse haddii ninkii caalimka u xadiidkii waa daciif yidhaa wax caaridaya aynan agteedna kuba sugnayn oo bal markaas dee hadhow tarjiix iyo waxyaala u baahata ama in uu ku yidhaaha bal waa daciif wax kale oo dee taa ka duwanna aanan jirin in la aqbalo weeye bal taas bay noqonaysaa dee ninkii aan caalim asbaabtooda ku ahayn ama sidiisa aan looga raalli ahayn iyada tiisa la aqbali maayo labada xaalaba hadduu xataa fasirana la aqbali maaye intaas buu ihi oo wuxu uhi qultu waxaan idhi qultu eeg tacaqiib waxay tahay hadalkan ibnu salaax ee kutubtaas hadaladaa kusoo arortay mutlaqi inay keenaysa faki un ribo un ay keenayso marka aynaan kutubtaa u ictimaadsanayn umuurahan ayaa hadalkuiya tii bay tacaqiib u tahay waqad qaala wuxuu yihi abulmacaali abulmacaali uu yihi wakhtaarahu waanu doortay oo qowlkan tilmiiduhu lgazaalina waa doortaye wamnulkhadiib iyo ina khadiibba way doorteenoo way ku tegeene muxuu yihi alxaqu xaqu waxa weeye an yuxkama in la xukumo bimaa wixii oo macnaa la aqbalo weeye ujeedadu oo loo xukumo un taas xadiidkii laguma xukumo adlaqahu uu idlaaqay alcaalimu ninkii caalimka ku ahaa biasbaabihima waa biasbaabi ljarxi watacdiil asbaabtaa jarxiga iyo tacdiilka caalimka ku ahaa haylata in aynu sharaxa iyo hawaamishtan uu dhiganayo dhammaanba aa wada eegtaan iyo da wixii kale masalada aad kaba soo eegeysaan allahu subxaana watacala aclaa aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا منه وقدموا الجرحى وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر ومذهب التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم وصمي لا يقبل لا يقبل من قد أبهم وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصيحا له وليس تعديلا على الصحيح رواية العبد على التصريح واختلفوا هل يقبل المسؤول وهو على ثلاثة مجعول مسؤول عين من له الراوي فقد ورده الأكثر والقسم الوسط مسؤول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير والثالث المسؤول للعدالة في باطن فقد فقد الرآلة حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقضع به وقال الشيخ إن العمل يشبه أنه على ذا جعل في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت في بعض الأمر وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه نظر bal intaan yar bilaabay ma fallay shalayta waxaan soo aragnay dhowr qowl oo ku sugnaa xaggaban marka la eego tarxiga iyo tacdiilka idlaaqooda la idlaaqo iyo tafsiirkooda la fasiro iyo bal markaa wixii kuba tacalluqsanun manaa in lagu qaydayo dee tarxiga iyo tacdiilkii in la caddeeyo waxay yihiin sababtood iyo in idlaaqooda la aqbaliyo bal dhowr qowl baanu culimada aqwaashoodii soo aragnay qowlka u horraysiyu raajax yeelayna waan soo aragnay qowlkaasna ishkaalka ka ratibmaya marka la eego kutubtan aimadu ay u dejiyeen raggan taraajimta iyo kutubtoodan kale takhriijyada iyo in badan axaadiista ay ku soo aroorayso iyadoo raawigii la daciifinayo ama xadiidkii laakiin wax sababa aan la sheegayn taasna waa jarxi mubhamown ma jarxi aan dee tafsiir lahayn weeye ishkaalka baltaas kaba imanee marka qowlka hore waan soo aragnay marka waxaanu nidhi oon shalay idhi kolley de waan soo maray guud ahaan oo wax cusubi ma jira xaafid xajar isagu wuxuu doortaa tafsiil kale ama qowl laguma tirinayo qowl shanaad inuu leeyahay ayuu bal markaas isagu waxa weye qowl shanaad inuu yahay ayuu isagu kuba tagaayo xaggan masaladan iyada kuba tacalluqsan qowlkaasna waa wixii sharxu nuqbaan kusoo aragnone wax kale maaha dee haddii a u laabanteen bal maxaa isaga ikhtiyaarkiisu yahay bay su-aashu ahayd aan soo eegno ujeedadan ka leyna mahaba imtixaan ee masalan imaka halkan ku haynaa kolley waxna waan soo aragnay dee kolba kitaabka cusub mooye kutubtii horena waxaa laga yaabaa ruuxa dikrigi dikrigiisa ama daakiradiisa inay kaba baxaan haddii qowlkan khilaafsan ama sii xoogeynaya ama qaydaya oo waxaanu halkan la idlaaqay bal qeyd uga yeelaya aan kutubtii hore kuba soo aragnay ama qowl ka ziyaadsan matalan waxa halkan noogaba suga aan kutubtii hore kusoo aragnay ruuxa daakiradiisii na labadii kitaab isma wada kan buu imaka hayaa eegaya daalacanaya kan waxaa ku sugan mooye kii kalaba daakiradiisa inaan ka baxo bal haddaba si ade ay arrintaasi ay isugu keen xidhnaadaan oo haddii halkaa wax ziyaadiya ay jireen dee aan u xusuusnaano si aan halkana ugu biirsano labadoodii baan isla xusuusnaano taas bay ujeedadaysa tahay wax kala mahayn waayo imtixaan maho dee waa wax iska cad oo kitaab ku sugan kitaabkiina idin tilmaamay bal maxaa isaga ikhtiyaarkiisu yahay markaynu eegno mawduucan khaaska aan sheegaya maha mawduuc kale ya sharxu nukhba un waayo m wax kale maan odhan meel kale ulaba maan odhan nukat maaha nukat halkan nooga soo gaadhin waxaan ka haynay maka إعمال قول المجرح آه. يا كلاس حقوق الدرعي هذا هو حافظ كل اختيار كيسو قبل شأنه والله لو تلين كراية مثلا أسل كيدا مركي وعن شرح مخبك بصورة مي ساوي ليه فارح وحويون meeshii haddii ninka uu ka madhan yahay raawigan maanta jarxi mubhama lagu saraaxiyay ujeedadu ninbaa daciifiyey dacfigiina sababtii muu sheegin cid kale oo markii hore tawsiiqisay ama tacdiilisayna mabay jirin oo nin marka horeba cidi aanay tacdiilin buu ahaa ruuxaas oo kale wuxuu ka dhigan yahay ruux aan waxba laga sheegin oo kale ama majhuul oo kale sifadii buu leeyahay ma aha majhuule haddaba haddii dee cid a'imadii ka mida halkan ehelkeeda ahayd ay jarxiyaan waxa weeyaan oy jarxiyaan iyagoon jarxigii fasirin qowlkiisaoo la ictimaadsa qowlkiisa saasaa lagu qaadanayaa buu leeyahay oo dee maanta ruuxii ruuxaan cidi wax ka sheegin buu ahaa ninkan maanta khibrada u yeesha wax ka sheegay qowlkiisa ayaa la aqbalaya laakiin haddii ay dhacdo ruuxan inun cidi inay tacdiilisay oo xidkiskiisaan hayno cid kalena ay ku fasirto ay ku idlaaqdo ama ay ku jaraaxayso sharxi mudlaqa maanta ama mubham oon isagu tafsiil lahayn iyada marka ah dee cid baynu haynaa iyadaba tacdiilisay ruuxuu xoogeysay ama taskiyeysay marka sharxiga ma aqbalayno tafsiil la-aan ama iyadoon sababteedii la sheegin waayo meesha iyadaba tacdiil baasian kaas buu yihi laakiin hadduu ruuxu aan marka horeba cidi wax ka sheegino nin aan la aqoon oo kale masaabadii uu kuba sugnaa ruuxan caalimkii mujaraxa qowlkiisaoo la camal siiyo ayaa meeshii ka mudan in la ihmaaliyo ama iyada hadalka ibnu kasiir waxaan filayaa inuu shalaytoo soo talkhiisiyey macnihiisna uu ahaa uun ama lafdiga a'immadan shanigan wehelka ah ee dee iyagu hadhiyo habeenba ku shuqloonee diyaane iyo dhowrsooniyo insaaf laguba yaqaano iyada wixii ay idlaaqeen ama tacdiil ha noqote ama tajriix haba noqotee aynay sababteeda sheegin sidoodaa lagu qaadanaya kolley waa nasta ibnu salaxiyo ay dhahaan kutubtuna ay faa'iido ku yeelaan si aymo kalena ma ibnu salax ma jeeda bulqeyni kitaabkiisa maxaasin alistilax ee aymo kalena ay dhahaan oo ujeedadu raggan iyada lagu yaqaano insaafka iyo diyaanada ee cilmigan dee ehelkiisii ahaa had iyo goor kuba shuqloonaa ruwaadda inoo soo qadimay inoosoo inooga soo hadlay taraajintoodii inoo soo dhigtay wixii ay axwaal lahaayeenna inoo soo sheegay iyada kuwaas waxba uma baahno tafsiire qowlkoodu haddaan dee mucaarada jirin iyo cid tacaaruday ama dee hadal kale ka hor imanayaa jirin iyadana sidiisa ayuunbaaba loo qaadano markaa ishkaalkii uu muujiyey ibnu salaax ee xagga kutubtaasiyo waxaa laga yeelaya ah oo keenayay inaan la ictimaadsan joogsi mooye wax kale aan loo ictimaadsan ayaa meesha bal markaa ka baxayo kutubtii oo kutubtaa la ictimaadsanayo wixii ku soo aroorayba waqadamuu way horraysiiyeen aljarxa jarxiga way horraysiiyeen culimadu oo macnaa imaka masaladii horeynu soo maray jarxi keliyaan haynay ama tacdiil keliyaan ahaynay oo laakiin aan la fasirin taas baa masalada xukunkeedu ahaa aqwaalihii dhowrkaana waan soo aragnay ikhtiyaarkan xaafidna waa tanuu inoo soo kordhayba horaan u haynay ka laakiin maanta raawigii waxaa ku kulmay jarxi cidi jaraaxaysay iyo taskiye la taskiyeeyo macnaa raawigi keli ahaa ayaa culimmadii qaar ama nin imaamo a'imadii ka mida ayaa daciifiyey nin kaleo a'imadii ka midna maye waaba tawsiiqiyo uu taskiyeeyey bal markaa labadaasaa ku kulmo way istacaarudeen keeba horraysiinta leh oo mudnaanta la siinaya waa masaladaa markaa wuxuu uhi waqadamuu way horraysiiyeen aljarxa jarxigay horraysiiyeen oo macnaa raawi hadduu ku kulmo jarxi iyo tacdiil uu ku kulmo oo dee ciddan la timid jarxiga iyo tacdiilkuna mid kastaaba dadkii sha'nigan ehelkiisa ahaa uu yahay laga aqbalayay